waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
wararka ka imaanaya gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in horjoogayaal ka tirsan xarakada shabaab ay isku soo dhiibeen ciidamada dowladda iyo kuwa jubbaland ee howlgallada ka wada halkaasi sida ay sheegeen saraakiisha ciidanka hogaaminaysa howlgalladaasi waxaa isu soo dhiibay ilaa iyo afar xubnood oo ka tirsan madaxda xarakada shabaab ee u qaabilsanayd deegaanka buulo xaaji ee ka tirsan gobolka jubbada hoose halkaasoo dhowaan ay la wareegeen ciidamada dowladda iyo kuwa jubbaland horjoogayaashan isu soo dhiibay ayaa waxaa lagu kala sheegay amiirkii deegaanka buulo xaaji madaxii maaliyadda ee kooxda al-shabaab ee deegaankaasi u qaabilsanaa madaxii sirdoonka iyo sarkaal kale sida ay sheegeen saraakiisha ciidanka dowladda iyo kuwa jubbaland ee howlgalladaasi iyagu wada inkastoo aanay jirin ilo madax bannaan oo xaqiijinaya iyo wax war oo ka soo baxay dhanka xarakada shabaab madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo isagu booqasho ku tegey deegaankaasi buulo xaaji ayaa halkaasi kula hadlay shacabka deegaanka isagoona ka codsaday inay dowladnimada ka shaqeeyaan
oonun soo booqannay reer buula xaaji waxaan rajaynayaa colaysya dhib waxaa soo aragtay la isweydiin mahayo laakiin waxaan rabnaa inaan dawladnimo nabad wixii dadku u noolaan jireen ee u baahan jireen laydinkala shaqeeyo magaaladuna ay noqoto magaalo gacan dawladeed soo gasha aanay noqonin magaalo jabhad duurku jira ay haysato dadkuna ay u baahan yihiin inay la shaqeeyaan oo laga shaqeeyo waxa dawladnimadu ay tahay waxaan rabnaa in dadku godoonnima macno ma samaynayso shilin laga qaado oo meel kale lagu dhisay raxmo uma taraysee maanta buula xaaji taariikhdeedana waan garanaynaa degma ahaanna waan garanaynaa siday ahayd waxay u baahan tahayna waan garanaynaa ree buula xaaji jabad baa gacanta idinku haysa dawladdaa idiin timi looma dacwoon karo oo looma kala ergoon karo shalay way isku kiindirayeen tuuladaas waxaa laga shaqeeyey in laydhaha reebelow idinkaa reebelow idinkaa reebelow idinkaa kulli soomaali baa tiin muslimiin baa tiin reer jubbaland baa tiin maamulka laydin magacaabo dowladda idin magacaabo waa maamul dowladda ay soo magacaabayso oo tayala oo waxdintara inuu reer cali yahay iyo inuu reer qolac yahay iyo inuu reer qansax yahayna muhiimmaa muhiimad ma samaynayso ma doonaynaa falsafadii gumaysiga inaan dib ugu noqonno ahayd qayb iyo xukun waxaan doonaynaa dadku inay noqdaan dad mida oo walaalaa intiinaas maanta casabaa tihiin qaraabaa tihiin qof qof hal qofon qof qaraabo lahan ma laydinka helaya haddana caawa isku wada noqotaan bal ka waran haddaan shan meelood idiin qaybiyo oo qobo walba dhabar ka taabto madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa u ballanqaaday shacabka deegaankaasi buulo xaaji in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u heli doonaan dhammaanba adeegyadii dowladda oo ay ugu horayso ceelal biyo nadiif ah iyo sidoo kale dawo
waxaan saaka idinku imid inaan kow idiin xaqiijiyo inaan laydinka noqonaynin waa qodob laba khadamaadkii dawladniman ahayd in laydiin samaynayo waxbarashadii caafimaadkii biyihii iyo in halaaliyo inta shaqo ay dawlad looga baana in laydiin qabanayo waxaan u malaynaya raashin laydiin soo diray uu idin soo gaaray soo maa waxaa idinku horeeyaa waa internet-kan in dhakhaatiir isbitaal laga furo iskuullo la furo masaajidada iyo laga shaqeeyo dacwada maxkamad laydiin keeno arrintaasi dhallinyaradu ciidanka ha garab istaagto odayaasha iyo gabdhuhu iyagaa ugu fiican hala garab istaago waa ballan laydinkama noqonayo xogta cadowgeena idinku bixiya ka shaqeeya kuwooda cidda u haysaay waa ninkii diin ku doodaya ee diin baan ku taageeraya maanta ha istaaga bal masalada cilmiyan ha uga doodo diyaar baan u nahay hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel oo garanayno caamaa weligoodna aan kitaab akhrisanin baa intay culaamad soo qaataan wax idiin sheegaya oo odhanaya diin baanu ka hadlayna ma jirto waxaasi ha la dadaalo dowladnimada ha laga shaqeeyo beri laga bilaabo cid kasta oo dowladda laan kasta oo dowladda baahi u qabtaan way idiin imanaysaa waxay rabtaan baan waxaan shalay iyo ka shaqaynayna injineeraan idiin soo diray in ceel riiga laga qodo magaalada waxaa yidhi biyuhu waa dhanaan laakiin biyaha ad cabaysaan kulli bakteriya ka buuxda waxaa laydiin soo diri doonaa in ceelasha lawada la wada daweeyo kulligood dhakhtara laydiin furo waxbarashadii laydiin diyaariyo garsoora laydiin keeno warcad soomaa warkaasi si kastaba dhowaan ay ahayd markii ciidamada kumaandoosta xoogga dalka ee danab iyo kuwa daraawiishta jubbaland ay al-shabaab kala wareegeen gacan ku-haynta deegaanka buulo xaaji oo sagaashan kilomitir dhanka galbeed kaga beegan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose halkaasoo sannado aad u fara badan ay maamulayeen xarakada shabaab dhanka kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ee maamulka puntland ayaa xukuno kala duwan ku riday garsoorayaal iyo xeer ilaaliyayaal ka tirsanaa maxkamadaasi kuwa oo lagu eedeeyey in ay sii daayeen maxaabiis u xirnayd inay ka tirsan yihiin burcadbadeed iyo sidoo kale al-shabaab maxkamadda ayaa garsoorayaashan iyo xeerlaalayaashani waxay ku xukuntay midkiiba xukuno u dhexeeya labo ilaa iyo shan sannadood halka mid ka mid ahna la sii daayey waxaana lagu eedeeyey in ay laaluush ku qaateen sii daynta maxaabiistaasi oo isugu jirtay al-shabaab iyo sidoo kale burcadbadeed sida xeer ilaalintu ay sheegtay goobta uu xukunka ka dhacay ma joogin wax qareen ah oo u doodayey eedaysanayaashaasi xukunka lagu riday xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee puntland ayaa isagu akhriyey magacyada eedaysanayaasha iyo qodobada lagu soo eedeeyey isagoona sheegay in muddo saddex cishaa uu qaatay kiiskani eedaysanayaasha kale ah kow gaashaanle gaashaanle dhexe keenadiid cabdicasiis axmed labo gaashaanle dhexe cabdiraxmaan warsame jaamac saddex gaashaanle sahal cabdi cartan afar gaashaanle cabdiweli maxamed maxamuud shan gaashaanlo sare aadan cali maxamuud lix gaashaanlo dhexe maxamed cismaan jaamac kuwaasoo ku eedaysan qodobada kale ah shan boqol iyo shan laba boqol afartan iyo shan laba boqol afartan iyo lix saddex boqol iyo sagaal ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka boqol iyo kow ee xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida kuwaas oo ujeeddada qodobada ujeeddadoodu ay tahay ama ay qodobadu dhigayaan kow inay la yimaadeen musuq maasuq labo inay la yimaadeen laaluush saddex in ay la yimaadeen waajib gudasho la'aan shaqo guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh eedaysanayaasha aan halkaa magacanyadooda ka soo akhriyey isla markaasna aan maxkamadda horteeda ka caddeeyey faldembiyeedyada loo haystay waxay ku xadgudbeen qodobadaas aan maxkamadda ka hor akhriyey waxayna sii daayeen maxaabiis isugu jirta burcadbadeed iyo argagixisada al-shabaab iyo daacish taasina ay keentay in ay noqotay inay la yimaadeen faldembiyeed ka dhan ah qawaaniinta dalka u degsan guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh waxa ii dhiman doodoodii ilaa saddex maalmood baa la soo noqnoqonayey jalsaddii saddexaad weeye waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa inay ii oggolaato gebagabada faldembiyeeda kan lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha halka aan magacooda ka akhriyey inay maxkamaddu ii oggolaato gebagabadii galdacwadeeda kan sababtoo ah waa maalintii saddexaad ee maxkamaddu ay isugu timaaddo dhegaysiga galdacwadeeda kan intaasi kadib guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka puntland ayaa laba ilaa iyo shan sannadood oo xariga ku riday eedaysanayaasha la soo eedeeyey iyadoona mid ka mida la sii daayey kadib markii lagu waayey dembigii lagu soo eedeeyey maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee nugaal iyo sool ee dembiyada culus waxay u fadhiisatay kiis ciqaabeed kiis ciqaabeed loo haystay gaashaanle dhexe kaanadiid cabdicasiis ina sahro maxamed cali sano jir ah ku dhashay jamaame degan garowe lambar labo gaashaanle dhexe cabdiraxmaan warsame jaamac ina caasho aadan ciise jir ah ku dhashay garowe degan garowe gaashaanle sahal cabdi cartan ina xaliimo axmed maxamed sano jir ah ku dhashay muqdisho degan garowe waxay maxkamaddu ku xukuntay midkiiba an sano oo xarig ciidana shan sano oo xarig ciidana lambar afar gaashaanle cabdiweli maxamed maxamuud ina mako faarax cali ontoniyo sano jira ku dhashay gaalkacyo degan garowe aadan gaashaanlo sare aadan cali maxamuud ina saafi boos cawad lixdan sano jira ku dhashay buuhoodle degan garowe waxay maxkamaddu ku xukuntay midkiiba laba sano oo xarig ciidana lamber lix waxay gaashaanla dhexe maxamed maxamed cismaan jaamac ina xaawo faarax cali konton sano jira ku dhashay garowe degan garowe waxay maxkamaddu u celisay xorriyaddiisa kadib markii lagu waayey kiisigii lagu soo eedeeyey dembi lagu soo eedeeyey
dhankoodii qareennada ay soo wakiisheen raggani xabsiga lagu xukumay ayaa u sheegay warbaahinta in loo diiday in la siiyo wakhti ay ugu diyaargaroobaan difaacidda garsoorayaashan iyo xeralayaashan iminka la soo eedeeyey islamarkaana la xukumay mustafe maxamed jaamac oo ka mid ah qareennadaasi ayaa sheegay in waxa lagu haysto saraakiishan ay yihiin go'aan ay ka gaareen dad loo haystay falal burcadbadeednimo ah in looga yeeray maxkamadda magaalada garowe iyaga oo garaadadooda xidhan kadibna waxa uu sheegay in xabsiga la dhigay iyadoo aan wax dacwada lagu soo oogin sida uu ku dooday
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali